qarax maanta lala beegsaday guriga guddoomiye ku-xigeenka degmada darkeenley ee magaalada muqdisho waxaa ku dhintay wiil afar iyo toban jir ah oo ay diris ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka ma jirto cid kale oo wax ku noqotay weerarkaasi liibaan cali maxamed nuur oo abti u ah wiilka dhintay oo jooga magaalada gotemberg ee dalka sweden ayaa cashe ibraahim aadan cashe cuud waxa uu u faahfaahiyey sida uu qaraxaasi u dhacay
marka horeys aada umahsan tahay jazakallahu khairan tacsiida ay tacsiisay marka xigta wiilka horta abti ayaanu ahay oo waxaa dhashay walaasheeda iga weyn ayaa dhashay farxiya cali maxamed nuur marka wiilka qaraxa wuxuu kula dhacay maxaa wadajiir marka waxaana lala eeganayay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo iyo siyaasadda cabdullaahi xasan afar xashaarki ayaa layidhaha jirida guddoomiyaha aya waxay ku xireen miino qarax miino ayay ku xireen daaqadana way ku xireen markay marka daaqada ku xireen ayagoo u ugu dan lahaa mart markuu guddoomiyaha mart irida kasoo baxay in qarax ay la eegtaan haddii uu kaas ka badbaadan ay daaqada ugu xiraan kadib ayaa qaraxii daaqadii ay markii waxaa dhacay qaraxii irida ayaa qarxay markuu qarxay marka raaj waa la kala cararay walaashii yacruurta yar la carartay marka wiilkii qarax ku dhimanay abti u ahay sariirtuu jiifay marka wiilka kaweynaya abuu qaraxa dhaxa soo carar marka wiilka wuu istaagay daaqaduu fiiriyay hooy daaqadaa laga hadlaya daaqadii soo ku wacay qaraxii daaqadii ayaa qarax ayaa dhacay kadib markii qaraxii wuxuu dumiyey marka qolkii uu jiifay iyo qolka daaqada lagu xiray ee guddoomiyaha uu lahaa ayaa ayaa dumay wiilkiina meesha ayuu si xun ugu dhintay allah naxariise allahu naxariisto marka wiilkan dhimanaayo ee aad abtiga u tahay guriga qaraxa lagu xiru ku jiray maya guriga qaraxa lagu xiray iyo guriga asiga uu jiifay way isku dhegiin laba guri oo isku dhegan waaye guryaha soomaalidana badanaa way isku dhegiin luuq yar ayaa udhexeeya marka guryaha way isasaariyin marka laba guri ay saaranay ahayn isku dhegan marka luuq yaraa udhexeeyey marka luuqii ayay soo galeen luuqii markay soo galeen daaqadii ayay meesha ku xireen marka labada daaqadna way issaaran tahay oo way iska soo horjeedaa laba daaqad isku dhegan saaran oo luuqa udhexeeya daaqadii markay ku xireen daaqadii ay ku xireen iyo qaraxin qarax aad u xoogan oo qarax aad weynaa daaqadii iyo maca qolkii ay ku xireen ugu dumay iyo qolkii maarata wiilka iyo abtigu ay ku jireen macan daaqadii wixii dhan baaba daadatay wiilkiina meesha ku dhintay marka sidaan hadalkaaga ka garta liibaan wiilkaad abtiga u tahay allahu naxariistee wuxuu ku dhintay qarax aan isaga loo wadin isagoo gurigiisa jooga ha gurigiisu joogay qarax loo wadin qarax guddoomiyaha loo waday laakiin wuu wuu sababsaday qaraxi waa gartay marka marka yaa kaloo qoyska kamida oo wax ku noqda qaraxaasi gurigaas qabsaday aan loo wadin wiilkaas bes abtigu ahay ayaa ku dhintay oo afar jirka ah oo ayaa ku dhintay dalmar jaamac cabdullaahi miyo ayaa ku dhintay waa wiil afar toban jir uu ahaa oo markaa dadka wax soo baxa ayuu ahaa oo runtii aad waxbarashada ugu fiicnaa oo dadaal badnaa oo hataa walaashii ay la tacaali jirtay ee ku fikiraysay inay jaamacad dibadda u geyso turkiya inay ugeys ku fikirayso ayuu ahaa wiilkaas ayaana ku dhintay runtii waana waana musiibo nugu xasrata ayay tahay oo runtii aan la murugeyn la ciishoonin gurigaas uu ku dhintay wiilkaas adabtiga u ahayd dalmaryare yaa kaloo guriga la joogay oo markaas ku sugnaa guriga waxaa la joogay hooyadiisa oo aniga walaasheeda ah iyo caruurtii la dhalatay oo ilaa sagaal caruur ka kooban ayaa guriga wada joogeen iyo aabihii hataa oo marka salaadii fajirkii mid uu joogay marka wiilka qolka ay ku jirayna marka qolka uu jiifay waxaa la jiifay wiil asiga ka weyn oo asigana abti u ahay oo asiga ka weyn oo salmaan jaamaca la yidhaahdo salmaan jaamac cabdullah amin la yidhaahdo ayaa qolka la jiifay markii qaraxii koowaad oo iridda uu dhacay iridda qaraxkooda oo iridda lagu xiray guddoomiyaha markuu qaraxi dhacay jugtii aad u xoogineed oo xaafad dhan ayaa laga maqlay kadib markii waa la sasay dadka dhan waa la naxay walaashii marka caruurtii yareed la jirtay ee gacanta ku qabatay way la carartay soo carra soo carra tiri markii wiilkii ka weynaa kan dhimanayay atina wuu wuu caray indugsi markas aboo soo carra soo carra qaraxda soo carra yiri marka wiilkii tiisaa meesha u ekeed marka daaqadii wuu istaagay daaqadii fii hooyo daaqada laga hadlayo uu daaqadii istaag fiirisiiray uu kacay qaraxii kumid sidii marka qaraxii ku saabsaday wiilkii uuna ku dhintay adiga goormaad maqashay aniga waxaan maqlay saakii aroortii waan hurdaayay ayaa teleefonkii ayaa dhowr jir lagu soo celiyey oo waa laysoo cagaarkii ayaa laga soo wacay oo dhowr telefoona laga soo wacay teleefonkii marka gariinkii gari ay ku xiraan gariinka markuu gari gari waa markuu iga batay marka waxaa waa fiiriyey teleefonkaa fiiriyey inuu wadankii arkay soomaaliya reerkii familka arkay waa naxay dhowr jir laysoo wacay waa naxay markii waxaa yidhi maxaa ma dib baa dhacay markaasaan teleefonkii sas marka u fiiriyey ayaa way sii go-ay messagekii ayaan arkay oo yidhi allahu naxariisto weynki waa naxay markaasaan aan telefonkiia ku celiyey markaan ku celiyey ayaa layidhi wiilkii wuuna wuu dhintay allahu naxariis wuuna go-ay hadeertan ayuu dhintaa lagu yidhi marka hadeertan salaadii fajir markaa xilimin hadeertan ayuu dhintaa layidhi oo qaraxi sidaa lagu sharay marka qaraxi inuu ku dhintay sidaasay marka qaraxiina kuugu sharaxeen sidaasay igu sharaxeen marka oo aan aan u hubiyey oo aan la hadlay abaayaan la hadlay oo aabbaan la hadlay oo wiilka asiga ka weynaan la hadlay oo qolka la jiifay iyo gudoomiyaha xataa gudoomiyaha ee qaraxa loo waday gabadhiisa ayaan la hadlay gabadhiisa weyn ayaan la hadlay oo markay dhowr dhowr qof oo familka ka mid ah oo laba dhinac ayaan la hadlay oo aan aan aada uga soo xaqiijiyay ilaahayna ha u naxariiso wiilka amiin marka hadda qoyska intiisa kale xaggee jiraan
qoyska hadeetan waxay joogaan xamar hadeetan hadda ayay waxay ka yimaadeen gurtigiisa ay hadda kasoo duubeen hadda ayay ayay wiilkii qabrigiisa hadda kasoo qabteen
kaasina wuxuu ahaa liibaan cali maxamed nuur oo u waramayay cashe ibraahim aadan